kitaabka qudduska ah ee loogu talagalay carruurta soo jeedinaya Nuux iyo Dadkii Weynaa waxaa qoray Edward Hughes website-ka ciwaanku waa www.m1914.org Nuux waxa uu ahaa nin Ilaah caabuda qof waliba isaga wuu nacay waxay dadku caasiye oo dad uu nacay oo waxay dadku caasiyeen ilaah maalin ayaa dambeyntii ilaah waxa uu isaga u sheegay arrin naxdin leh ilaah wuxuu nuux u sheegay dhulka waxaan ka baabi'in doonaa dulnifalayaasha waxaa kaloo ilaah isaga ku yidhi qoyskaaga oo keliya ayaan badbaadin doonaa ilaah nuux ilaah wuxuu nuux u sheegay inuu imaan doono daadweyn oo qarin doona dhulka oo dhan nuux waxaa lagu amray dooni ka samayso qoryo loox ah oo ha noqoto mid ku filan qoyskaaga iyo xawayaano fara badan ilaah waxa uu nuux u sheegay sidii uu wax u samayn lahaa oo nuuxna arrintaas ayuu ku mashquulay markii nuux uu ka warramay sababta uu doonta u samaynaya waxaa dhacday in dadkii ay isaga ku majaajileedeen nuux laakiinse wuu iska sii watay samayntii doonta sidoo kale wuxuu dadka u sheegay waxyaalaha ilaah ku saabsan balse cidina may dhegaysan hadalkiisaas nuux waxa uu lahaa iimaan weyn waxa uu rumaystay ilaah inkasta oo wakhtigaas wax roob ahi aanu horay u di'in si dhaqso ahna dunidii waxay diyaar u ahayd in la raro waxaa haddaba iminka yimid xayawaankii ilaa waxa uu keenay noocyada xawayaanka oo mid walba lab iyo dhadig leh shimbiro waaweyn iyo kuwa yaryar dugaag yaryar iyo kuwa dhaadheer dhammaantood waxa ay soo galeen doonidii waxaa laga yaabaa in dadku ay ku qaylinayeen oo caynaya nuux markii uu xawayaanka gurayay ku gurayay doonida waxaa dhacday inay dambaabitaankii ay ilaah ku dambaabayeen ayna joojinin may odhan aanu soo galno doonida ugu dambayntii xawayaanka iyo shimbirihii waxa ay fuuleen doontii ilaah waxa uu nuux ku yidhi soo gal doonida adiga iyo dadka gurigaaguba dabaydatan dabaytana nuux iyo naagtiisii iyo saddexdiisii wiil iyo naagahoodii waxay galeen doonidii oo ilaah waxa uu dambaynta xidhay albaabkii doonida waxaa kadibna soo da-ay roobkii waxaa dhulka oo dhan qariyay roob xooggan muddo gaadhaysa afartan cishi iyo afartan habeen markii biyu biyihii daadka ahaa ay qariyeen magaalooyinkii iyo xaafadihii markii roobka dhammaaday xitaa buurihii waxaa qariyey biyo wax kasta oo noole ah waa uu dhintay markii biyuhu ay burqanayeen doonida waxay dul sabaynaysay biyaha korkooda waxaa laga yaabaa doonida gudaheeda inuu ahaa mugdi waxaa laga yaabaa inay ahayd meel laga cabsado laakiinse doonida waxa ay nuux ka ilaaliso daadkii markii muddo shan bilood ah dadkii dadka soconayay ilaa waxa uu soo saaray dabayl wax qalajisa dabadeetana doontii waxa ay ku sii tartiib ah ugu dul fadhiisatay buuraha araaran nuux waxa uu doonidii gudaheeda ku sii jiray muddo gaadhaysa afartan cishood markii ay biyuhu yaraadeen nuux waxa uu diray tuka iyo qooley oo ka baxay daaqadda doonida markii qoolleyda ay weyda meelayda ee engega ay ku dul fadhiisato waxay waxa ay dib ugu soo noqotay nuux muddo toddobaad ah dabadeed nuux mar kale ayuu haddana tijaabiyey qoolleydii waxa ay markan la soo noqotay iyadoo afka ku sida caleen saytuun oo qoyan usbuuci xigay nuux waxa uu ogaaday inuu dhulka engegan yahay waayo qoolleydii dib uguma soo noqon isaga ilaa wuxuu nuux u sheegay inay gaadhay wakhtigii uu kusoo bixi lahaa kasoo bixi lahaa doonida si wada jir ah nuux iyo qoyskiisa waxa ay u dejiyeen xawayaankii sidee haddaba nuux uu arrintaas ugu mahad celiyey ilaah waxa uu dhisay meel allabari ah oo waxauu caabuday ilaah isaga iyo qoyskiisa ka badbaadiyey daadkii aadka u darnaa ilaa wuxuu nuux siiyey ballanqaad cajiib leh waxa uu sheegay inuuna mar dambe dunida kusoo dayn doonin dad si uu dembiyadooda ugu ciqaabo waxa uu ilaah ballanqaadkiisa ugu sameeyey wax lagu xasuusto jeegaanta ayaa waxay ahayd calaamadda uu taagan ballanqaadka ilaah nuux iyo reerkiisa waxa ay heleen biilo cusub daadka dabadiis muddo dabadeed farcankiisi waxa ay dib u camireen dhulka urumaha dunida ku nool dhammaani waxa ay ka yimaadeen nuux iyo carruurtiisa nuux iyo daadkii weynaa qiso ka ahata ereyga ilaah kitaabka quduska ah waxaa laga helaa bilowga lix ilaa toban ereyada ee furninkooda waxa uu iftiimiyaa sabuurka boqol sagaal iyo toban boqol soddon ilaa wuxuu ogsoon yahay inaan samayno waxyaala xunxun kuwaas oo ku magacaaban dembi ciqaabka dembigiinu waxa weeye dhimasho ilaah si aad ayuu inoo jecel yahay waxaanu soo diray wiilkiisa ciise si uu ugu dhinto ku tallaabka korkeeda una bixiyo qaanta dembiyadeenna haddaa haddaad rabto inaad ka soo laabato xadgudubyadaada sidan ku dheh ilaah ilaahaygay weynaayow waxaan rumaysnahay inuu ciise u dhinta aniga awooday isagoo haddana nool fadlan ii kaale oo iga cafi dembiyadayda si aan iminka u helo nolol cusub oo aan adiga weliga kula jiro igu caawi inaan adiga awga u noolaado anoo ka dhigan ilmahaaga aamiin yooxana saddex ilaa lix iyo toban aqri kitaabka quduska ah oo maalin waliba ilaah la hadal